anise waa gabar ka mid ah gabdhaha ku nool magaalada jowhar caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle waxa ay suuqa magaalada jowhar ku iibisaa dharka bacadlaha waxa ayna iibinta dharkani ku jirta muddo aada u fog iyadoo ka maareysa ganacsigani nolosha caruurteeda iyo midda qoyskeedaba mar ay radio isnay waraysi siisay ayay anisa kaga warbixisay bilowga ganacsigeeda heerarka kala duwan uu soo maray walaahi ganacsiga magaalada jowhar ku hayo horta ganacsiga wuu iska dhib badan yahay dhowr adeega u baahan yahay aniga walaahi labada kun iyo lix iyo tobankiiaan ganacsigaan bilaabay waxaan gadaan dharka iyo reerinta oo banaanka lagu gado markaa iskuul ka dhameeyey jaamacad maanan barnin dhar inaan gado oon ganacsado ayaan bilaabay ganacsigaas ilaa hadda waan ganacsadaa maasha allah inkastoo oo caqabado badan aan markii hore ka dareemay balse laakiin hadda aan wax badan aan hami aan ka leeyahay waxaan gadaa dharka wiilasha waxaan gadaa dharka gabdhaha maamooyinka ayuu nuuc dhar adi aan gadaa
waa gartay maadaama aad tiri ganacsigan caqabado badana lagala kulmaa caqabadaha aad kala kulantay marka aad bilaabeysay ganacsigan bal wax inooga sheeg caqabadaha waxaa kamid a markii oo fikrad aa la timaado dadka badankood ma kugu raacayaan maxaan dhahay aniga jaamacad waxaa ii garoon inaa aniga shaqateyda aan arko aan shaqaysto jaamacad haddaan soo bartana waan shaqaysan laha haddana aan shaqaysto gabaran saaxiibanahan ku heshiina inaan wada shaqaysano oradaas markaa soo bandhigay dad badan ay dhaheen gabaraa tahay wax ma qaban kartid ganacsiga marna waa lagu khasaaraa marna waa lagu faa-iidaa dulqaadoo rabaa dulqaadkaas ma sameyn kartid waxaasaa isku bilaabin joog hagelin niyadjab adi badan aan kala kulmay balse laakiin waxaa lahay qof meel caddahay meel ka madow waan ku dhowr adeegay oo go-aankaygu ahaa inaan ganacsado markaasaan bilaabay inaan xamar tago oo dharkii aan soo bilaabo marka hore lacaga qaaraan horumariyey aan soo qaaday den magaalada markaan keenay magaalada johor waa iska taqaanaa hatee weji aqoona wax lagu kala gataa maalmihii hore walaahi dharka aan keenay waa ii gadmi waaye den ilaahaan talada saartay inaan u dhabar adeegi karo oon sameyn karo marka dambena hadda maasha allah qof magac ku lahaanahay magaalada oo dharkeeda loo soo wada muhanayo laydhahayo dharkii ma keentay gabdhaha xatee waxay dhahaan modalkaasaa soo baxay saakooyinkaasaa yimid bacweyne noocaasaa yimid noo doon la gasho u dhabar adeeg dhanka kale anise ayaa waxa ay baaq u dirtay gabdhaha gurijoog ah in ay samaystaan hal abuur ganacsi si ay u gaaraan yoolkooda inaad miro kasoo saarto soomaali waxay tiraa meel ka muuqo ama ka maqnaaw ganacsigaa markaa bilaawdo inaad meel fiican aad ka gaarto oo hadhow lagu dhihi karo maasha alla gabartan shalay meeshaasay kasoo bilaawday saasay ahaan jirtay maantana meeshaanay taagan tahay war ganacsiyada aa arkayso ninaa waxaa kasoo bilaabay dukaamada markaa fidiso ninkaa waxaa lagu leeyahay loo soo wareejin jiray haddana wuxuu leeyahay carwo marka waxaa la rabaa wax walba dhowr adeeg aan gabdhaha soomaalida waxaa gabdhaha jowhar kuna waxaa leeyahay kaca aan ganacsano oona yaan dhihin gabar hadda waxaa arkaysa jaamacaday soo baratay guriga joogtaa wuxuu ku leedahay waxaan ku shaqeeya malahan yaanan dhihin horta shaqada xafiis aan ka shaqeeyo yaanan la dhihin shaqada seey kuu aragto inaad fikir la imaan karto shaqaysan karto iska dhaadhici hadba dhinacay noqoto waxaa laga yaaba an hadda anoo dharkaan gadaayo in hay-ado ay dhahaan ma noo shaqayn kartaa shaqadan tan teen aan waa shaqeynaa taasna waa ka shaqeynaya marka waxaan leeyahay hala dhabar adeego ganacsiga ha lagu soo biiro ganacsiga lagu soo bato wax walbana dhabar adeega u baahan yihiin gabdhaha soomaaliyeed gaar ahaan kuwa jowhar joog waxaa leeyahay ganacsada waxaa suuqyada magaalada jowhar dhowaanadan kusoo badanaya gabdhaha ka ganacsada dhar haweenka ayaa inta badan waxa ay hormuud u yihiin horumarka ganacsi ay ku tilaabsanayso guud ahaan soomaaliya khaasatan magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabelle